haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo jacfer kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington caawana gebi ahaanba barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaynaa silsiladda ka dhalatay heesta waxaan guulla kuu qorin orod laguma gaaray haw culanin gaawaha oo hadda sii maraysa heesteedii tobnaad waxaa barnaamijka iigu marti ah halabuurka heestaasi curiyey cabdiqani sujuu oo dalkan maraykanka ku sugan cabdiqani marka hore ku soo dhowow idaacadda v o e marka xiga intaanaan u gelin silsiladda heesta bal si kooban nooga warbixi taariikhdaada dhinaca suugaanta
ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtana waa salaamayaa fanaaniinta abwaaniinta meel kastay ku noolyihiin aad baan u salaamayaa kadib haddaan u galo taariikhdaydu dee inaan dhalinyaraabaan oo ta aad uma dheera nin dhalinyaraabaan ahaa two thousand ten baan galay waxaana ku bilaabay hees ladoo xamdi xamdi ee hafududaan xujo xaalkuyuu noqon ama kuma quudhe xadma kala xadin kadibna dee heesihii kalaa markaa heesihii kalaan aan gudagalay de waktigaas ku kooban yahay fankaygu ilaa hadda aan ku jiro waxaa jirta hees dabcan laftirkeyga aan dhegeysigeeda aada u jecelahay oo la yidhaahdo furihii kalgacalka waxaa ku luuqeeya fanaanka cabdihani heestaasi ma qiso dhaba oo dhacdayba mise waa uun iska mala awaal dhinaca jacaylka iyo heestaas waa qiso dhaba taana waxaa ka horeysay hees kale oo la dhaho farxiya oo marwo raalli oo magac laatee adiga ku maran marinada qalbiga inta dhiigu maray leedahay bal dhegaystayaasha aan maqashiino heesta furhii kalgacalka iyo codkii cabdihani
dadku waa isfahamkii farxiya jacaylkii dadku waa isfahamkii isfahamkii farxiya jacaylkii farxaddaan ku korinay rudigan fudaysaday farxaddaan ku korinay rudigan fudaysaday kidma wada ku duubsada in la kala fogeeye rajac nolosha geliyo filan waagan igu dhacay
waxaa jirta hees kaloo aad ka dhawaajisay oo uu qaado fanaanka la yidhaahdo khadar rambow runtii labada heesood way isku xigeen oo waxaan u malaynayaa haddaanan galdanayn laba wiij bay kala dambeeyeen markaa labada labada heesood labaduba raaligelin bay ahaayeeno heesta khadarhaanba waxay leedahay farxiyay macbuudka quruxdii mudnayd maalkaaga dhigay marwo raallilo marwo raalliyo magac laatee adiga ku maran marinada qalbiga inta dhiigu maro ha labadoodaba qof qura bay ku saabsan yihiin hal qof bay ku markaa aniga silsilada ii gaara bay ahayd waxa ku xigtay oo kale oo iyana halkaa qisadaa un daba socota suldaan seyraar waxaan gulle kuu qorin orod laguma gaaray hawlan gaawa waayahay heestaas ee suldaan seyraar iyo waxaan guula kuu qorin orod laguma gaaree haw culanin gaawaha waan u iman doonaa dabcan waraysigeenana inta badan heestaas iyo silsiladii ka abuurantay buu ku saabsanaan doonaa laakiin marka hore dhegaystayaasha aannu wax ka maqashiino heestii farxiye iyo codkii ee qadarraambo farxiyaahay maxbuudka maasha alle qorxday kunayd markaa dadhigay
taho marwataliyo magaca la taho adiga ku maran marimada qalbiga inta dhigi ku maro marwataliyo magaca la taho adiga ku maran marinada qalbiga inta dhigi ku maro aan marun nafte midhahan cashqiga aan marun nafte midhahan cashqiga
waayahay aan usoo laabanna marka heestii uu qaaday fanaanka jigjiga ku sugan suldaan seraar guhaad la yidhaahdo waxaan guula kuu qorin orod laguma gaaree ha u culanin gaawaha dabcan heestaas jinni ushumi baa laxanka saaray waa hees aad u macaan ereyada iyo laxanka iyo codka fanaankaba heestaas waxaad ka dhawaajisay in iyada laftirkeeda ay qiso dhabaho adiga kugu dhacday tahay heesta horta siciid nuur gure jinis shumi aad baan u salaamayaa waa ustaadkayga waa mulaxaniistaygii ugu horreeyey ee fanka markaan bilaabayay heestaydii ugu horreeyey saaray ilaa haddana wada shaqayn fiican baa naga dhexaysa
aad iyo aad aad iyo aad waa mulaximiinta aan aan heesaha ay laxanka saaraan ee aadka u jeclahay buu ka mid yahay jini shume runtii isagiyo cabdinaasir macalin caydiid iyo wada noole waa mulaxmiistayaashayda aan ku dhaarto aan aad iyo aad intoodaba halka uga salaamayo aad iyo aad waan wada salaamayna ha marka heestaa waxaan guula kuu qorin orod laguma gaadhay isagaa laxanka saaray jinshumi weliba heestaa ku darso oo heesaha waxay ka mid ahayd gola kufuulka micnaha ma ahayn heesa intaaad u fadhiisatay aada usoo fakertay oo aada soo kala xuratay ereyada heestaasi gelaya waxay ahayd uun hees markiiba ay kugu soo dhacday aada horey kasoo tuftay waa midaan meedkiiba qadka u igu jiray wuu isoo wacay runtii anigu waa sikadiisu igu soo wacay marka isagoo qadka igu jiro oo aniguna xoogay yaro murugeysanahay baa xoogay buu ila hadlayey markaa dhibkii wixii waa kuma qofkaa kula hadlaya oo kusoo wacay waa siciid nuur gura janishumi waa gartay marka isagoo markaa dee caadi ii wareysanaya xagee ka dhacday ii warano unbaa ereyadan baa igu soo dhacay he wax laga fekeray iyo goloka waa golokafurga wax laga fekeray maahayn sidiiba isagoo qadka ugu jiraan whatsappka qoraal ahaan ugu qoray sidii bayna ku dhalatay labadeeda unbaa heesta mar marka heestaasi dabcan waxay ka hadlaysaa in gabar aada jeclayd oo aada xiriir lahaydeen oo aada muddo soo wada socoteen oo aada rajaynaysay in aad guri gashaan nin kale uu kaa guursaday aada iyo aad baan de usalaamaya meel kastay joogto waa marwo waxaan leeyahay guurkiina buura khayr gurigiina gurinagi marka anyway waxay ahayd haa qiso dhaba bay ahayd saasay ku dhacday heestu oo qiso dhaba bay ahayd haa waayahay bal dhegaystayaasha aan maqashiino heestii waxaan guula kuu qorin orod laguma gaaree ha u culanin gaawaha iyo codkii macaanaa fanaanka suldaan seeraar guhaad gaaridii haweenkeegaygana oo idil inta gabar ku nool dumar gebigood hablaha kacay gayankeedka doortaay aan ka doortaa odaya abeesbay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiya ciyaartiyo gogol kula caawaysa gacaltooyadii taay garalema dowba godiya abeesbay iga sisay garabo gurigiisa joogta fikradiya ciyaartiyo gogolkula caawaysa gacantoyadii tahay garale madowba wakaraad haweena gelin mawku hawshan wenigeedu mu korin hasaawo lama gelin sida gobiya cadkeed weligeel kamu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin orod laguma gaadhe haw culaaningawa wakaraad haweena gelin ma uu ku hawshan weligeedu mu korin hasaawo lama gelin sida gobiya cadkeed weligeel kamu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin orod laguma gaadhe haw culaanigaawa
waa hagaaj eh, dabcan heestaasi eh, eh, eh, dhegaheenna eh, maqalkeeda uu kusii dambeeyo eh, waxaan guula kuu qorin orod laguma gaaree ha u culanin gaawaha waxaa ka dhalatay silsilad jawaabo ah oo jawaabo laga bixinaya heestaasi adigu sidee bay kuu soo gaartay marka ugu horraysa eh, jawaabaha heestaasi laga bixinayo sideedse u aragtay heesta markii aan sameeyey dee anigu isma lahayn silsilada aniga ii gaara bay ahayd oo waa taxaan oo xidigaageeska kasoo bilaabto saa u socota laakiin isma lahayn ba silbaad baa kaaga imanayo heesta laftigeeda silsilada may noqon karayno waaba waaba be- beejka kale waxaan leeyahay gaarigii naftayda ima gamo habeenkiiba cashana ma daaye haddii calafalkaa galay kuguhaadin maayo ducaan kuu gediy waa gartay markuufaysali caagagi maran istaagaa talo uu gorfayn karin gudma loo afaystaa bay leedahay waa gartay waa erayo Marka- eh, aad eh, eh, eh, laga dareemayo murugada weyn ee ku haysa runtii haa dee ninka raggaa geesigu markuu gaashaan waayo degi madhan istaago de wuu isdhiibayaa heestiiyo markaa socota ayaa habeen habeenada kamida mulaxaniistahayga haddana soo wacay markaasu wuxuu ii soo diray heestiiyo in yar la duubo musica Mhm, heestii marka loogu soo jawaabay waa gartay yarka fanaankuna wuu ii sheegay suldaan seeraarna wuu ii sheegay fanaankuna wuu ii sheegay kadib heestii markaan dhegeystay waxaan toos ula xidhiiday markaa inankii heestaa sameeyey oo xoogay ugu yara noqotay shoog waayo waa ninka narrationka bixinaya heesta suldaan seeraar oo qisadayda wuu la socday markaa sidii yarayd uu ugu jawaabaanana aan kama filayn heesta waxaa qaadaysay eh, gabar eh, eh, etoobiyana heestiisa inan inan abtileeyo etoobiyana dhaadaysa marka heestiisii baa laysoo diray habeenkii la duubay Mhm.
kadib markii lai soo diray isagii baan wacay oo waa u sheegay waxaan ku yiri niyow heestaas ana heestan erayadan iga dhigaysaan ku yiri ereyadii sadarkii hore een, laba sadar baan u sheegay waxaan ku yiri markaa heestan niyow inaad joojisaa fiican laakiin haddaad ka firsan weydo tanina way soo baxaysaa markaa silsilad may ahayn anigu uguma talagelin waa gartay adigna Runtii- jawaab baad ka bixisay
haa runtii fanaankii madaxmaystuuna runtii dee may doonayn in laga jawaabo maanu jeclaysan kadib iyagu heesta inay jawaab noqoto maadaama wixii kasa dhaban yihiin dee qof calacaloo yidhinu waana ku gelbiyey sidii gobiya caadkeed ugama banaanay meel laga jawaabo oo laga soo galo Eh, gabadha eh, eh, etoobiyaanka ah ee heestan eh, jawaabta ah qaaday ereyada waxaa ka mid a geesigii rageed ee goohay maalmahanow adig iyo garaadka garti noo qarsoonayd gabtay sheekadeennii gesigan rageedow gohay maalmahaanow adigiyo garaadka gartanina qaarsoonay gabta sheekadeeni sheekadeeni ballankiyo guurkeen isgargaarsigeeni adiga ka baxayo oo gabay xilkaage gabay barashadeene anna kuu joogi gabkuwa nasiibka
khaalid dhoobo eh, heesta uu qaadayo eh, erayadeeda waxaa ka mid a baan filayaa gabayahu degdegayaa lama galab carraabo gudcur lama hulaabtee horta gaabi hadalkoo gabyaaga caan baxay ha u tirinin geeraar haddii aadan garanayn wuxuu geesi mudan yahay gole Gole lagama faanee gacalkana ha ceebayn ku dhuma iyo rasaasiyo weli ka jamaadara kirhka idamaadarin weli guta uma talin wax ka goyno ka goynba indargaradyaa jira ama gob colaadee keyga la weeraray gudka qoriga sarto oo halkama dhulkiise goorta cakiirantana agta loola taagi jiray indargaradyaa jira ama gob colaadee keygo la weeraray gudka qoriga sarto oo halgama dhulkiise goorta cakiirantana gurta loola taagi jiray adduunka babsiya danta gulla garanay oo iniiba gaartahay how culaanin gaawaha waxaan uga golleeyahay geedaad guyaal badan adku beerti gacantaada adku beerti gacantaadeyd niman gelin ku hawow bushoon fidhiisayo guran
waa gartay way sii socotay marka heestii oo halkaa kuma istaagin
ninaanu halkan aada uga salaamayo abwaana oo muskale la dhaho aanu aada saaxiibo u nahay ayuunbaa soo jawaabay oo inan shukriladan la dhaho holan ku nool aan iyadana aada u salaamayo fanaanaada aada u ajmacaan marka iyadaa kusoo jawaabtay haddana kadib wuxuu igu yiri way soo wacay isaguna oo heertii ereyadiibu inaqashiyey markaa oo laigu karbaashayo waa gartay marka runtii kolley haddana wayna maqlayaaye wallahi isaga laftigiisa kama fekerino markaasaan ku yiri ereygaa bal iigu soo celi baan ku yiri markaasu yiri saasoo marka marka marka musgale ee ereyada ee heesta ay ku luuqaynayso shukriladan ee waxaa ka mid a ereyadeeda gaangaambiyow joog dhaqan guuna baa yidhi lama jaro galoolkoo sodohdaa gadaaso guri baan yigleelee waa godob sokeeyee haddii gorodda laysdaro amaad gees u baydhaa gaashaanka tuurtaa maadaama u aan anigu tii hore ku cartamay oo aan leeyahay bejka dambe khaalidoobo aan lahaa aan leeyahay gumuc iyo rasaas iyo weli gaajo maadara garhka ciidda maadarin weli guuto uma talin ruux kaa guweyn oo indhagarad ayaa jira ama goob colaadeed gayigoo la weeraray qoriga saarto u halgaba dhulkiiso goortay cakirantana garta loola tegi jiray marka waxaad halkaa ka dareemaysaa nin cartamayo dagaalamaya inaan ha marka ama amaad carartaa buu ku leeyahay dagaalka marka fooda laysdaro ha marka fooda la isdaro midha dagaal bilowdaye maad ka fiirsatid isla habeenkaasaan isaga u jawaabay isagoo qadka ku jira abwaanku markuu heestaa ii tirinayay waa gartay ha qoraalkii markuu ii sheegay uu beejkii dambe ii tiriyey ayaan annatayda u tiriyey oo mid labadeedu midna isma ogeyn ha uu leeyahay horta gaabso gabar yahay gocashadu ma fiicnee gefku waa xaggaagee masayr baa ku galaye gabar aynigaagoo garashiya aqoon loo geeyadaa geeyadan jeclaa geeyadan jeclaaye gabadh aynigaagoo garashiya aqoon loo quruxduna u gaartaa quruxna u gaar tahay golo laygu siiyaan galabtaba haystaa ha marka meesha iyadu leedahay gaashaanka tuurtay waxaan leeyahay goonyaha hargeysiyo gaashaaba kula degaa gaarigii haweenkaygayga ninka dalin jiray goonyaha hargeysiyo gaashama kuula degaa oo garadle baan ahay garadle baan ahay adiga qolaade garhka idalaystaro geesi wabanbaano gaaliyo islaamkaba musanowga gaarsi ama guta soo kici ku garabi maaye
marka sheekadii muqdishay gaartay oo dhinaca xamar marka heestii markay soo baxday run ahaantii anigu siyaasadna horta waxaan ka cudur daaranayaa dadki way ku wareereen maadaama wax dadkii ku cusub yihiin dee kolley dadkuna kala fikrad gelinayan qaar badkiiba u qaataan kadib cabdullaahi xawayaan oo adna saaxiibkaya ayaa haddana iisoo jawaabay marka waxaa kaa tusaysa silsilada inta ku jirta waa rag saaxiib ah ha ha rag isgaranaya ha marka xadiifad iyo iyo waxa uma ahayn marka heestaas anyway saasay muqdisho isaguna waa ka qabsaday shantaasaan dugaa ha heestaan madira nairusan iyana halka salaamayo
aad iyo aad aad iyo aad
ayaa markaa haddana iisoo jawaabay oo faysal muniir oo isna jigjiga joogaana aada u salaamaya fanaan aada u cid macaana aad iyo aad marka iyo ha gujayn libaaxyada ha gujayn libaaxyada ha Waa heestaasa gartay.
markaa oo tii toddobaada waa gartay waa gartay dhaqankeena gaarka gadalanu raane gabadhu nin caashiqay gelinaa kala baxay makarba magowba ilogad fadhiisto gola laysku siiyaa nimankaasa bixin eraygiisu gibi yahay garta looma dhiibteen inay yahay gurxamaysaa doodu way gundheerteen xaajadii ku racantiyo facladii go'aanadaad warfayntahaa ku fiicane cadigoon ku gaasiray haguujeelidaaxirada
weli way sii socotaa farshe kama qabno de hadda waxaanu maraynaa ama geeli keena ama gabadhiina siiya gumciyey kuleefin heestaasa sagaalaad aada u socota marka ilaa intee baad doonaysaan inay heestani socoto ma mid iska furan oo iska socoto oo marba ee, ee, jawaab loo tuuro bay noqon doontaa mise waxaa jirta meel aad isleedihiin markay halkaa gaadho ha lagu hakiyo oo halkaa ha lagu joojiyo niyo horta markii ugu horreysayda anagu waxaanu doonayna inaanay farab kala ka bixino intayada isku kooban inaan ku ekaysiino ma dhici kartaa marka dadka qaar cabsi bay qabaan oo waxay isleeyihiin amay faraha ka baxdaa oo fanka dadkabuu isku keenaa oo uu isku soo dhoweeyaa haddii ee, intan istaqaana ee aad ka dhawaajisay ee abwaaniinta ay ka gudubto ama ee, sheekadu ay meel xun gaadhaa oo wax laysku tuurtuuraa oo lagu kala fogaadaa Een, runtii een, anagu dadkayda waa jecelahay habeen iyo maalin iyagaan u taagannahay kolley heesuhuna waxa weeye waa telefoonka dee dadku ay isku wacaan waa gar marka anagu waxaan mar walba waxaan ku dadaalaynaa bulshadeedu inaynu u gudbino wax wax taraya ama wax u qabanaya inaguna dee anaguna ugumaanu horreyn oo waayo waxaan soo noolaynaynaa runtii hadda waxaa ku tusaysaa shantii soomaaliyeed baa isku wada jawaabaysa silsilada ku wada jirtaa inta badan aniga shaksi ahaan waxaan kasoo jeedaa somaliland ragga igaraacaya ee ugu badan ee ugu daran gantaalada waa ragga somaliland kasoo jeeda aniga carabkiisu waa ragga ii hiilinayaana waa waa soomaalidii dhinacii kale marka umalayn maayo tii guba way ka duwanto guba qabiil baa la iskula jiray laakiin tan wiilal iyo gabdhaha looma kala saro waa lab iyo dhadig dagaal ka dhexeeya waa lab iyo dhidig markaa wax cadiifada ma jirto wax qabiila ma jirto waana banaankay naga tahay aad iyo aad marka sahan halkeebaad kusoo bandhigtaan la isku jawaabayo halkeebaad kusoo gudbisaan runtii ninaan halkan uga salaamayo isaga la-aantii aanay socoteen cabdi askar cabdi askar tuud ay ka socotaa ninkaasaa gacanta silsiladeeda ku haya mediana waa ka hadalo nin silsilada inta aanu soo gelin annagana ma qusaysaanu nihi
wixii banaanka ka yimaada ha wixii banaanka heeso badan ilaa lix heesood baa jiro heestana oo banaanka jooga iyo qaar codod sida lanoo soo diray runtii aan aad basiga mahadcelinayaan marka inta banaanka ka baxday silsilada ma qusayso kullay qaar baa meelo xungalgalay marka anagana ma qusayso waana ka cudur daaranaya silsiladana kama mid ahaa laakiin ninkaasaa baadiyeyaa ninkaasi heesaan soo gudbinay waa heesaan silsilada ka midnay ka aan ka midba aan ahayn guddi bayna leedahay abwaaniin bay leedahay marka wax youtube-ka la iska soo gelinayona maaha waa wax laga fadhiistay oo la gorfeeyey oo guurtii ay ku kulantay cabdiqani sujuw aad baan kaaga mahad celinayaa sidan qiimaha leh aad barnaamijkan igala qayb qaadatay dabcanna in badan waa isku soo laablaaban doonaa hadba wixii cusub ee kugu soo kordha dhegaystayaashana waan gaarsiin doonaa aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baan kaaga qaaday sida sharafta le iisoo raadiseen aananaikaa kale aad iyo aad baan idin salaamaya waana dee idinkamana maarano aad iyo aad aad baan idin salaamaya aad iyo aad cabdiqani aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii cawayskana waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa hagaag aad buu mahadsanyay jacfar kukaay oo inala socotiinayey barnaamijkaasi caweyska washington halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington waxaanu gabagabowahaa idaacaddeedii fiidnimo oo idinkaga imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a waa cabdixakiin shirwac anigoo sahre ciidle iyo maxamed cabdi xasan dhammaanta waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo